أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal saaka waa subax khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa ku beegsaday mid ka mid a saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada baydhabo dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa dadka ameerikaanka ah ee ku sugan kenya u dirtay digniin amni iyadoo ka cabsi qabto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso weeraro waaweyn saraakiishii ugu muhiimsaneed ee hogaaminaysay xamladii ashaadala diriirka ahayd ee xasan guurguurta ku iclaamiyey wilaayaadka ayaa qiray in mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen maleeshiyaadka murtadiinta mid ka mid a xildhibaanada riddada ayaa ka hadlay dhulboobka xooggan ee xasan guurguurta uu ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wilaayada islaamigaha ee mudug ayaa dowro sharciga u qabatay mas-uuliyiinta maamulada islaamigaha ee degmooyinka wilaayadaasi sidoo kale warkeena subax ee saaka waxaad ku maqli doontaan xalqada saddexaad gebagabada warbixinnadii aan ka diyaarinay guulaha tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saakay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa ku beegsaday mid ka mid a saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada baydhabo bay mujaahidiinta ayaa xalay qarax ka fuliyey gudaha magaalada baydhabo kaas oo lala egtay saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ayaa xogtan ugu soo gaarsiiyey in khasaare uu ka dhashay howlgalka qarxa ee ka dhacay magaalada baydhabo ee lagu bartilmaameysaday maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waana qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta ee lagu bartilmaameysanayo xarumaha iyo saldhigyada cadowga allah ay ku leeyihiin qaar ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa dadka ameerikaanka ah ee ku sugan kenya u dirtay digniin amni iyadoo ka cabsi qabto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso weeraro waaweyn sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed safaaradda dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku leedahay magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya ayaa digniin amni iyo talooyin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan kenya kuwaas oo ay uga digtay inay la kulmaan weeraro jihaadi ah oo kaga imaan kara dhanka shabaabul mujaahidiin safaaraddu waxay soo saartay qoraal kooban kaas oo dadka ameerikaanka ah ugala taliyey inay la yimaadaan feejignaan dheeri ah maadaama baa lagu yidhi qoraalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay mid weli khatar joogto ah ku ah mareykanka dadka ameerikaanka ah ayay safaaradani si gaar ah ugu sheegtay inay ka fogaadaan goobo bartilmaameed noqon karaa sida hoteelada safaaradaha maqaayadaha suuqyada gaarka ah saldhigyada booliiska kiniisadaha iyo sidoo kale goobaha ay tagaan ajaanibta iyo dalxiisayaasha kuwaas oo ay sheegtay inay noqon karaan bartilmaameedyo kale safaaradda xukuumadda washington ee magaalada nairobi ayaa digniintan kusoo aadisay xilli ay jirto cabsi uu maraykanku ka qabo mujaahidiinta al-shabaab inay beegsadaan masaalixdiisa bariga afrika si gaar ahna waddanka kenya maadaama ay dhowdahay xilliyada ay xusaan weeraro waaweyn oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen danaha maraykanka ee kenya iyo wadamada kale ee bariga afrika dadka ameerikaanka ah ayay safaaraddu usoo jeedisay inay hoos u dhigaan xogtooda shaqsiga ah si ay ugu taxadaraan inay la kulmaan weeraro dhici karaa waxay tilmaamtay in aanan la saadaalin karin weerarada mujaahidiinta kuwaas oo ay sheegtay inay xilli kasta dhici karaan bishan oo kale agosto kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaa dhacay weeraradii waaweynaa ee ay mujaahidiintu ku beegsadeen safaaradaha maraykanka ee nairobi kenya iyo daarusalaam tanzaniya halkaa bisha soo socota ee sebtembar labada kun iyo kowdiina ay ku beegan tahay markii ay mujaahidiintu fuliyeen weeraradii waaweynaa ee ruuxay gudaha maraykanka iyo weerarkii wastageed moll ee nairobi waana tan dib u soo celisay cabsida maraykanku ka qabo weerarada mujaahidiinta mahadsanid cabdulqani saraakiishii ugu muhiimsaneyd ee hogaaminaysay xamladii ashaadala dirirka aheyd ee xasan guurguurta ku iclaamiyey wilaayaadka ayaa qiray in mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen maleeshiyaadka murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba howlgalladii aadka u ballaarnaa ee bilihii lasoo dhaafay ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa niyad jab iyo hasiimo dhan walba aha ku beertay madaxyaweynta murtadiinta qaar ka tirsanaa saraakiishii ugu sarraysay ee hogaaminaysay xamladii shahaadadla dirirka ahayd ee xasan gurgurte uu ku iclaamiyey mujaahidiinta bartamihii sannadadii labada kun labaiyo labaatankii ayaa qiray in dagaalada socda dhankooda looga adkaaday xadoole oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiida kooxda riddada ahna sarkaal hogaaminayay maleeshiyaad murtadiin ah ayaa wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ka horsheegay in maleeshiyaadka difaacyada uga jira duleedka degmada cadale ay mar walba halis ugu jiraan weeraro cagmarin ah oo uga yimaada geesayaasha mujaahidiinta wuxuu qiray in dhankooda ay wadnaha farta ku hayaan ayna ka baqayaan in mujaahidiintu qaadaan weeraro cagmarin ah oo cadowga looga saarayo deegaanada farkutiriska ah ee ay uga harsan yihiin shabeellada dhexe inay cadowga maadaama uu meelahan ka soo dhowaaday la sheegay dadaa waxay ka hadlaan in dhulkan cadowga uu soo gaaro ama ay soo galaan shabaab maahan ee maahan ay ku hidaan meel shabaab ka caaganaahaayo ousan imaahayn horta ma jirtaa wasiir guud ahaan gobolka shabeellada dhexe meeshuu difaaca hadda yaallo cahdale iyo dhulkaas saasa oo hadda lagu jiro maas dii laga soo ruuqaansado xamar xaggiisa loo soo dhawaaday ciidanka dawladda nama qaado inta qore lahuba qaadinba intayna qore lahadamaa isugu nimaada nama qaado iyaan unka culays iyo kulaal iyo isu soo caburin shacabka iska dhaaf dadkayna qoryaha nama qaado xamar iyo cadal inta ka sugaysa nama qaado waa buux dhaafayna dhinaca kale cali jeyte oo ka mid ah saraakiishii murtadiinta ay hogaaminaysay xamladii ashaaldirarka ahayd ee gaaladu ku soo qaadeen bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa isna qiray in mujaahidiintu ay jebiyeen ciidankiisii isagoo saraakiil xabashiyi murtadiin jabuutiyaan ah kula hadlayay magaalada beledweyne ayuu ku hadaaqay in dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan looga soo reebtay meydad fara badan islamarkaana mujaahidiintu ay soo qaadeen weeraro si heersare ah loo soo qorsheeyey murtad cali jeyte ayaa intii u hadlayey maleeshiyaadka hortiisa fadhiyay ku yidhi war ma qaadnaa dagaal ka dhan ah al-shabaab balse wax u jawaaba ayuu waayey markaas ayuu ku cataabay in murtadiintu ay daalan yihiin oo xilgan aysan diyaar u ahayn dagaal
ayagu dilay isu soo abaabuleen markaasay hilba nagala hadheen soo ma oo adeer annagoo haliska hor madaxoogaa ku yar leexnay inaan gacmo daysanna maxaa kalifiya waa fakar iyo qarax fakaray dadka gashtaan iyo qaraxay ku dhuftaan ay ku qaxogeliyaan waa un labadaas annagoo xaqiiqo sheegayna sawdad saw dadku u qanci weynaya nooga adkaanaya loojig maaha oree bowdadan waxbaa ku jiree wargaabta ballan ma noo tahay inaan dadkeena abaabuloo shabaab la dagaalan yaa haadu dhinacaan bas waa dhinacaan shibay u taalla milatarigi waa liigaya maxay tahay yaa futuuxaadkii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay ka sameeyeen bariga hiiraan sida dib u xoreyntii degmooyinka moqokor iyo maxaas ayaa xaalad quusa gelisay saraakiisha iyo maleeshiyaadka dabadhilfyada u ah gaalada xabashida itoobiya mahadsanid abuusheyba mid ka mid a xildhibaanada riddada ayaa ka hadlay dhowrboobka xooggan ee xasan guurguurta uu ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida uu tafaasiisha warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen khaalid xasan xildhibaan xasan firimbi oo ah murtad ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa ka hadlay arrimaha dhulboobka ee uu xasan gurguurta ka wado xaafadaha magaalada muqdisho iyo dhibaatada loo geystay shacabka dhulkaas laga boobay murtadkan ayaa sheegay in dad shacab ah oo guryahooda jiifa laga dul keenayo cagafcagaf kadibna dadkaas guryaha lagu dul duminayo iyadoona aan cidna loo aaba yeelaynin magaalada muqdisho xaafado ka mid ah haza u ekaatay haza haza sida yuhuudda u baabiyeysoo kale ayaa loo baabiyey subaxdii iyagoo ardada waa beriga jooga ayaa lasoo gelay cagafcagaf dad nool oo jiifa cagafcagaf la dul marinaya xabad baana loogu daraya guryahaas u dudusan yihiin waa aragteen xaafadaha qaarkoo xamar lama geli karo saas u dudusin cagcagaf baa la gelinaya looma naxayo dadka dadkaasaa leeyahay madaxweynaha waay looma naxayo muddadii saddexda sano aheyd ee uu xasan gurguurta joogay xilka madaxtinimada riddada waxaa aada u sii kordhay dhulboobka ay kooxda riddada ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gurguurta ayaa boobay dhulkii danta guud ahaa iyo dhul ay lahaayeen dad shacab ah kuwaasoo ku yaala magaalada muqdisho toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ay weerar dad ku dhinteen ku qaatay dad shacab ahaa oo deganaa xaafadda tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaas oo dadka deegaanka ay dagaal kala hor yimaadeen kooxda riddada mahadsanid khaalid wilaayada islaamigaha ee mudug ayaa dowro sharci ah u qabatay mas-uuliyiinta maamulada islaamigaha ee degmooyinka wilaayadaasi walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkani eegaya saddex waalxaatoo deelku taal dirsi ka qaada duuqiyow duligii gaala daaliban dirsi ka qaada duuqiyow duqaan deebkiisii waa deme u dalbaadoon hadow lahay
waa dowra diiniya loo qabtay mas-uuliyiinta maamulada wilaayada islaamiga ee mudug taasoo ka dhacday degmada jawle ee wilaayada mudug dowradan waxay u socotay howlwadeennada maamulada islaamiga ee wilaayada mudug ku dhowaad toban maalimood intii lagu guda jiray dowrada waxaa si weyn uga faa'iidaystay ragga mas-uuliyiinta ah ee ka shaqeeya maamulada wilaayada ardada loo qabtay dowradan waxay sheegeen inay ka faa'iidaysteen cilmi fara badan oo ka kooban funuun kala gedisan oo isugu jira cilmiga noocyadiisa kala duwan ardada waxay ka codsadeen wilaayada islaamiga ee mudug inay u soo celceliso dowraadkan oo kale xaflad lagu soo gebagabaynayay dowradan loogu magacdaray a-shahiid biidinillaah sheekh maxamed mire ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo macallimiin iyo wefdi uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ardada loo soo afmeeray dowradan ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada ay u qabatay wilaayada mudug waxaan qayb ka ahay ardadii duruusta qaadatay marka waxaan rabaa dee la yidhahdo inaan ka warbixiyo qayb yar oo ka mida faa'iidadii iyo wixii aan helnay iyo wixii aan faa'iidnay kutubtii insha allahu ee duruusta meesha lagu qaatay inaan haddii aan la yidhaahdo aan si yar oo kooban anuga hadlo duruusta horta iyo dowrada waxay iska lahayd magac bay lahayd magaca waxaa lagu magac daray ashahiid sheekh maxamed mire marka shacaarkeeduna wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi marka duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur'aanka kariimka ah suuratu laxsaab iyo suuratu moxamed fatxi suuradahaas ayaa dowladda lagu qaatay oo ka mid ahaay wixii lagu akhriyey waxaa kaloo ka mid ahay axaadiista xaggeeda alarbacuun fii fadli shahaada assuhd waraqaa'iq ilxaq bilqaaf sheekh cabdalla cazaam fanu tacaamul مع الناس waxaa kaloo ka mid ahay waxa la yidhaahdo juqraafiya cilmiga adduunyada ah ونحن اليوم في اختتام دورة شرعية لإدارة الولاية ومحافظاتها وأفرادها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام ومع أهميتها وكبير نفعها وحسن تدبيرها وجمال منهجها ها نحن نختم بفضل الله على أحسن حال وأتم كيفية وكان تحمل اسم الشيخ الشهيد بإذن الله محمد ميرا جامع الذي أفنى عمره في نشر الدعوة والجهاد وتفانى في خدمة دينه وأمته حتى ختم الله له الشهادة في سبيله نحسبه كذلك والله حسيبه فيا لها من مسيرة طويلة حافلة بالتفاني والتضحيات ونحن على دربه ماضون وبمسيرته مكملون وبتضحياته مقتدون فنسأل الله أن يجعل الجنة مثواه مع النبي النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا dowrada laga sheekeeyey wax badan baa laga faa'iiday oo ku saabsan adduunyada iyo aakhiradaba ku saabsan aakhirana in ilaahay subxaanahu watacaala aakhira loogu saad qaato iyo in la xasuusto adduunyada intaad joogto qaladaadka kaa dhacay iyo in shaqada lagu jiro la laba laabo marka insha allaahu waxyaabaha aan ka codsanayno in dowrooyinkan oo kale la soo celceliyo yaan ka codsanaynaa si guud sheekh xasan abuuxamsa ayaa madasha ka hadlay wuxuuna si qoto dheer ula dardaarmay mas-uuliyiinta maamulada wilaayada islaamiga ee mudug ragga ardada ah ee mas-uuliyiinta ah ee muxaafadaadka ka socday sida ayaguna xuduurkooda iyo diyaargarowgooda iyo magaranaysaa sida ay u diyaar ahaayeen ayagana waxaan leenahay waa uun intii aad hore u taqaaneen ood ku shaqaynayseen ood naftiinana ku dabaqayseen shaqada islaamka uun ku ogyahana aad ku dul shaqaynayseen waayo ayadiio uun xoogo la isxusiisiyey waaye qalbigiina allah ku dejiyo allah inku xasiliyo raggu kulli waa wada mas-uuliyiin mujaahidiin baa layahay ilaahay dartiisaa loo soo baxay waxaan isleeyahay raggaan hadda meesha fadhiyo nin ma og tahay goofka aabihiis iyo geed uu geel ku ilaali jiray ama ari ku ilaali jiray ama uu geeda ka tabici jiray kuma yaaliine waxaa keenay ilaahay dartiisa uu yimid jihaadkaana keenay insha allahu tacaala waxaan rabnana waxaa waaye cimrigaana inta ka dhiman inaan diyaar garowno nin kastoo naga mida ma jiro meel noo go-ano aan leenahay halkaas waxaas haddaan ku sinno annaga meeshaasay nooga egtaa mas-uuliyaddan qaadnay ma jirto waxaan rabnaa mas-uuliyad qaadanno inaan marka aan u diyaargarowno inaan dabaqno cadaaladdii nalala soo diray annaguna aan u istaagnay inaan dabaqno u istaagno nin waliba meesha ilaahay uu nasiibkiisa ka dhigay oo camalka uga aadiyey waxaa la rabaa inaan qabaylu naga soo gelin wilaayaadka islaamiga waxay u taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaacidda shareecada raxmaanka mahadsanid cabdiraxiim ugu dambeynna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xalqadii saddexaad gebagabada warbixinadii aan ka diyaarinay guulaha tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan walaalkeen faysal mahad soomaali
mugaambow waa deegaan dhaca jiinka webiga jubba waxa uu hoos tagaa magaalada kamsooma dadka halkan ku dhaqan waa beeraley xoogsato ah oo ku tirsan nimcada biyaha webiga allaah fadligii muddo sannad gudihiisa deegaankan ayaa soo shaac bixiyey horumar tacliimeed oo lama filaan ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose ayaa halkan markii ugu horraysay ka hirgeliyey machad ay dhallaanka reer mugaambow wax ku bartaan kaasoo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad bin jabal radiallaahu canhu waxaana uu noqday xarun aqooneed oo carruurta deegaanka u furaya waddo cusub oo ay ku gaaraan iftiinka mustaqbalkooda macadka waxaa hadda wax ku barta ku dhowaad afar boqol iyo sagaashan arday oo wiilal iyo gabdha isugu jira waxbarashadooda waxay ka bilaabeen heerka farbarashada hase ahaatee maanta waxay gaareen heer aqooneed oo wanaagsan tani waxay muujinaysaa horumar degdeg ah iyo go'aan adag oo ay qaateen ardayda waalidiinta iyo macallimiintooda macallimiinta iyo ardayda macadka mucaad bin jabal ayaa dhowaan soo qabanqaabiyey bandhig cilmiyeed lagu soo bandhigayo waxbarashada iyo aqoonta ay kasbadeen goobta bandhigga ayaa lagu diyaariyey geedaha cambaha hoostooda waxaana halkaa soo camiray in ka badan shan boqol oo arday iyo dadweyne deegaanka ah ardaydu waxay ku labisanaayeen darees aad u qurux badan wejiyadoodana waxaa ku xirnaa marooyin lagu xardhay erayo taageero iyo gurmad nafsi ahaa oo loogu talagalay walaalaha muslimiinta khaza gacmahana waxay ku siteen boorar lagu qoray erayo dhiirigelin iyo sabarsiin ah soo dhoweyn kadib waxaa inoo bilowday booqashadeennii iyaguna waxay soo qadimeen bandhig cilmiyeedkoodii kelimad kooban oo soo dhoweyn ah waxaa goobta ka jeediyey arday ka mida macadka kaasoo si diiran u soo dhoweeyey marti sharaftii kala duwanayd ee deegaanka booqatay sidoo kalena inoo soo sardiyey qaar ka mid ah duruusta ay ku qaataan macadkooda yaa duyuufuna alkiraam naquulu lakum marxaban bikum wamarxaban ilaa qaryati mugaambu nuraxibukum biquluubin imtala'at xubban wa surura والله فرحنا اليوم ما رأينا مناسبة مثل هذه من قبل ونحن من جملة الطلبة الذين التحقنا بمدرسة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه التي تقع في قرية مقامبو تحت محافظة كمسومة في ولاية الجبة السفلى الإسلامية سنتعلم منها أنواع العلوم الشرعية والمادية منها التوحيد والعقيدة القرآن وعلومه الحديث ومصطلحاته الفقه وأصوله والسيرة النبوية واللغة العربية والصومالية والإنكليزية والسواحلية والجغرافية والرياضيات وسنجتهد كل الاجتهاد إن شاء الله ونسأل الله أن يجزي ثواب شيوخنا وأمرائنا وأساتذنا وآبائنا في الدارين بعون الله تعالى وقوته أتكلم باسم مدرسة معاد بن جبل وأنا طالبة من طلابها وأقتصل الكلام إن شاء الله أحييكم بتحية أهل السماء والأرض والأولين والآخرين وأهل الجنان ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانيا أهنيكم وأرحبكم بفرحة وسرور في قلبي بعد أن رأيت هذه الوجوه الطيب النيرة أقول لأمرائنا ومدرائنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا وضيوفنا الكرام فزتم كما نحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا وطبتم وطاب منشاكم والله, والله قد بذلتم آخر جهدكم لتعليمنا من الظلمات إلى النور والله عنده حسن الثواب إليكم ونحن إن شاء الله مستعدنا للتعليم مهما كلفت الظروف على قدر استطاعتنا إن شاء الله ولا نضيع جهدكم إلى أن نتخرج intaasi kadib waxaa si caadi ah u bilowday bandhig cilmiyeedkii ardaydu soo diyaariyeen waa kuwan laba ka mid ah ardayda reer mugaambow oo su'aalahan isdhaafsanaya أين تسكن؟ أسكن في قرية مجامبو تحت محافظة كمسومة في أي حين تسكن؟ أسكن في وسط القرية هل أسألك سؤالا من حواراتي حول التوحيد؟
نعم اسأل من ربك يا أخي؟
ربي الله الذي خلقني ورزقني وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما معنى الرب؟
معنى الرب هو المعبود المالك المتصرف بأي شيء تعرف ربي؟
أعرف ربي بآياته ومخلوقاته لماذا خلقك الله يا أخي؟
خلقني الله لعبادته وحده لا شريك له ما عبادته سبحانه وتعالى؟
عبادته سبحانه وتعالى التوحيد وطاعته ودليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون sidaan hore idinkugu warramay bandhig cilmiyeedyada dhammaan kelimaadkii ku baxayay waxaa loogu hiilinayay reer filistiin waxayna ku saabsanaayeen dhiirigelintooda iyo sidaan u garab taagannahay dhammaan khudbadaha ay jeedinayaan ardayda macadka mucaad waxay ku baxayeen luuqadda carabiga taasoo muujinaysa juhdiga lagu bixiyey sidii carruurtan loo fahamsiin lahaa luuqadda islaamka iyo tan ahlu jannaha si ay u fahmaan diinkooda iyaguna dadaalka la geliyey way ka muuqatay لي كلمة إلى المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها وإلى الصومال خاصة أبشروا فإن نصر الله آت يا أمتي أبشري بالنصر والخير والصلاح فإن الأحزاب انهدمت بعون الله وقوته وأتبعوا البواقي لكي ننتصر جميعا markan bandhigga waxaa nashaad u yeelaya macallin iyo koox ka mid ah ardaydiisa waxay ku luuqaynayaan nashiid xamaasi ah waxaa kale ee la yaabka ah ayaana ahayd in dhammaan ardayda iyo ka soo qaybgalayaasha xafladda ee dadka deegaanka ay wada xifdisanaayeen kuwaasoo si qurux badan isula qaadayey dunia na kiama wazazi tuwafundishe watoto njia ya haki wasije kulaumu dunia na kiama wazazi tuwafundishe watoto njia ya haki wasije kulaumu dunia na kiama Njia yetu njia yetu aljihadu aljihad njia yetu njia yetu aljihadu aljihad njia yetu njia yetu aljihadu aljihad tutakuja intaasi kadib waxaa kelimad isugu jirtay bogaadin iyo tawjiihinba ardayda hortooda ka jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka insha allahu tacaala mustaqbalka waxaan rajaynaynaa raggani waa madaxdii islaamka ee berita insha allahu tacaala wilaada ka noqon lahaa bariga afrika insha allahu tacaala insha allahu tacaala ayagaa qudaadii noqon doona ayagaa umaraa'ul xisba noqon doona ayagaa wilaadii noqon doona inay madaxdoodii kuwa noqdaan baan insha allahu tacaala rajin marka waxaa weeye reer mugaambi guul baa idiin bilaabatay guushaa idiin bilaabatay abidkii ma aydan soo arkin tan oo kaleet kitaab ilaahay oo wax lagu baranayo carruurtiinnii iyo waalidiintiinnii iyo macallimiintii iyo aqoon-yahankii iyo nuqabadii iyo ugaasiyadii ay gacmaha iswada haystaan iyo maamulkii hadda ka hor midayso fursad wanaagsan baad haystaan fursaddan ku adkaystoo gowsdambeedka ku qaniina
markan waxaan u soo jihaysannay deegaanka buula isaaq oo iyadanu hoos tagta magaalada kamsooma sidaan si la mida waxaa deegaankan laga hirgeliyey macadka ibnu cabbaas waxaana wax ku dhigtaa arday ka badan laba boqol konton iyo shan arday sidii macaahiddii hore oo kale iyaguna waxay sameeyeen bandhig aqooneed heer sare ah waxay ku muujinayeen dadaalkooda iyo aqoonta ay qaateen waxaana la dhihi karaa tuulooyinka saaran jiinka webiga markan sidii hore ma aha haddii waayadii hore ay caan ku ahaayeen beeraha iyo kalluumaysiga webiga markan waxay xifaaltan adag oo dhanka tacliinta ah kula jiraan magaalooyinka iyo deegaannada waxbarashada ku horeeyey xaajaduna waxay maraysaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen waana arrin bogaadin mudan tartannada xagga tacliinta ku dhisan ee iminka laga dareemayo deegaannada wilaayada jubbada hoose ugu dambayntiina waxaa halkaasi aan ku soo gebagabayn doonnaa warbixinnadii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay guulaha tacliinta ee wilaayada jubbada hoose inta aan soo gudbinnay iyo in ka badan oo horumar dhanka tacliinta ah ayaana si weyn looga dareemayaa deegaannadii aan booqannay hase ahaatee waxaan odhan lahaa tacliintuna dhammaad ma laha faanolana fari kama qodna
aad buu mahadsanyahy walaalkeen faysal warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu